Suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa sare u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha. Xoolaha sare u kaca ay ku yimaadeen ayaa waxaa ka mid ah orgida oo la iibin jiray sodon iyo shan doolar ayaa hadda maraya boqol iyo labaatan doolar ilaa iyo boqol iyo konton doolar. Sidoo kale dibida ayaa iyagana la iibin jiray laba boqol iyo konton doolar ilaa iyo saddex boqol oo doolar balse hadda waxay marayaan shan boqol oo doolar. Sare u kacan ayaa waxaa sababay bilaabashada dhoofinta xoolaha ee la dhoofiyo wadamada Carabta oo laga bilaabay magaalada Beledweyne iyadoo loo diyaarinayo ciida Carafada. Qaar ka mid ah dalalyada iibisa xoolaha ayaa raadiyo beero loogu waramay isbeddelka ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha.
waxaa sare u kac ku yimid ee, maalmahan ee, xoolihii la- xoolihii ee, waxaana sababay in xoolihii ee, qiimahooda kor u kacaan waxaana sababay ama sabab u ah ee, xoolihii oo la dhoofinayo marka xoolihii waa ay sare u kac ayay keeneen ee, orgadii oo kale la gada jiray toddobaatan doolar afartan doolar hadda waxaa la gadayaa boqol iyo konton doolar ilaa iyo boqol iyo soddon doolar ee, dibidii oo kale ee, ayagoo la gadan jiray laba boqol iyo konton hadda waxaa la gadayaa saddex boqol ilaa iyo shan boqol ayay tageen ama afar boqol ee, afar afar boqol iyo konton ee, sababtaasna waa dibidii iyo orgidii iyo xoolihii qaybahooda kala duwan oo loo dhoofinayo wadamada carbeed ee sida sacuudiga iyo qaybahooda kala duwan ee, waxaana taas idana sabab u sii ah in ay isku sii diyaarinayaan dadka ciidul carafa ee, marka xoolaha sarukacaas ku yimaado waxyaalahaas ayaa sababay labadan beri waxaa jiro isbedelo oo ku dhacay dhanka xoolaha waxaa sababay in magaalada oo laga dhoofiyo xoolaha oo loo dhoofiyo dhanka carabta meelahaas loo dhoofiyo qiimaha isbedel weyn ayaa ka jiro hadda waxay marayaan aan urgida boqol iyo konton ilaa iyo boqol iyo soddon qiimihii horena waxay ahayd waxay ahayd afartan ilaa iyo toddobaatan Sare u kacan ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha ee suuqyada magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka faa'iideysanaya xoolo-dhaqatada ku nool gobolka Hiiraan kuwaas oo ka qayb qaadanaya kobaca dhaqan-dhaqaale ee magaalada.